لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد أتم الله علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ووضح لنا الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتركنا نبينا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وحذرنا من البدع والمحدثات وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد كثر يا عباد الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله التحذير من البدع وبيان مخاطرها ومفاسدها وآثارها السيئة على المرء ودينه وأمته فإليكم اليوم عباد الله بعض مفاسد البدع العظيمة وآثارها القبيحة على الإنسان وعلى دينه وخلقه وعلى أمته ومن يعيش فيهم ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala waxauu inoogu nicmeeyey diin dhammaystiran oo uu ku soo dejiyey nebi maxamed diintaasoona aqbalahayn in wax lagu siyaadiyo iyo in wax laga dhimatoona waajibkuna uu yahay in sideeda loo raaco waddada xaqee toosan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo caddeeyey inay tahay waxyiga lagu soo dejiyey nebi maxamed nebiyunaa moxamed calayhi salaatu wasalaam ma dhiman ilaa diintu ay dhammaystirantay waxa ummaddiisa uu kaga tegay waddo cad oo habeenkeedu iyo maalinteedu ay isku mid yihiin waddadaasi waxaa ka leexda oo qudha qof ilaahay subxaana wa tacaala halaag iyo cadaab iyo cadho uu la damcay in fara badan buu inooga digay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bidaca iyo muxdathaadka waxyaabaha diinta lagu soo daro waxa uu caddeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka sii noolaadee ummaddiisa ka midii inuu arki doono khilaaf fara badan oo ummadda dhex mara khilaafkaasi waxa lagaga badbaadayana wuxuu ku sheegay in la laasimo oo la joogteeyo ku dhaqanka sunnadiisa iyo sunnada saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa rasuulku uu inooga digay bidaca wuxuu yidhi waxyaabaha diinta lagu soo daro iska ilaaliya waayo wax kastoo diinta lagu soo dara waa bidco bidco kastaana waa dalaala waa lumitaan laga lumay waddadii saxda ahayd ee loo maraayay raalli ahaanshaha ilaahay lagu gaadhayay naciimka iyo aragtida wejiga rabbi subxaanahu wa tacaala in fara badan bay ku soo noqnoqotay fi lqur'aani alkariim wa fii sunnati sayidi almursaliin digista laga digaayo bidcada iyo caddaynta la caddeeyey mafaasidda iyo dhibaatooyinka ay u leedahay qofka bidcada samaynaya ama ictiqaadsan iyo raadadka xunxune qofka ay kaga tegayso diintiisa iyo dhaqankiisa iyo ummadda uu ku dhex nool yahay waxaa la idhaahda bidcada waxay culimmadu ku soo koobeen shay kasta oo laga helo saddex tilmaamood oo ku xusan axaadiida rasuulka wa minha xadiidu caaisha fi saxiixi اlbukhaari wa muslim man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun buu uhi rasuulku man axdatha qofka ku soo dariya fii amrina hada ay fii diinina diintayadaas maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun ay fahuwa marduudun calayh shay kastoo diinta lagu soo daro shay kasta oo lasoo cusboonaysiiyo oo lasoo kordhiyo meesha lagu soo daro lagu soo cusboonaysiiyena diinta ay tahay daliilla aan ku lahayn kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bidco la yidhaahdaa man axdatha waa sifada koowaad fii amrinaa haada waa sifada labaad maa laysa minhu waa sifada saddexaad fakulu ma tatawafaru fiihi hadihi alawsaafu halaatha min ictiqaadin aw camalin aw qowlin aw tarkin fahuwa bidcatu dalaala shay kasta oo laga helo saddexdaa sifo inuu cusub yahay oo wax dadku ay la soo darriyeenuu yahay meesha lagu soo dareena diinta ay tahay daliil isaga u gaarana aan lahayn daliil gaara oo sugayana aan lahayn aaya min alqur'aan aw xadiid saxiix haabit can inabiy calayhi salaatu wasalaam oo sidaasi ay ugu camal faleen rasuulka iyo saxaabadu ama shaygaasi caqiide ha noqdo ama camal ha noqdo ama qowl ha noqdo ama ka tegis shay laga taga ha noqdo shaygaasi waa bidca dalaala wa iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala ayuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lama eegayo shayga inuu kula qurux badan yahay inuu kula macaan yahay inay naftaadu jeceshahay waxaa la eegayaa ma yahay muxdath mid lala soo darriyo o la soo cusboonaysiiyey waxaa la eegayaa diinta ma lagu soo kordhiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadii waxaa la eegayaa daliil ma leeyahay mise daliil ma leh mar haddii saddexdaa sifo shayga lagu arko waa bidca bidco kastaana waa baadiyow waddadii saxda ahayd laga lumay bidcadu waxay leedahay walaalayaal xumaano badan iyo dhibaatooyin iyo halis qofka ay ku hayso diintiisa iyo raadad xunxun oo ay kaga tagto bulshada ay ku dhex faafto waxaa ka mid a bidcada dhibaatooyinkeeda iyo xumaanaheeda iyo raadadka xunxun annahaa tufariqu alumma wa tajcaluhaa shiican wa axzaaba bidcadu ummadda way kala geysaa waxaanay bidcadu dadka ka dhigaysaa kuwa u qeybsan axzaab iyo shiic kooxo kuwo u qaybsan bay ka dhigaysaa waayo mid waliba marka bidco cusub uu la yimaado oo ka duwan bidcada ka kale uu diin ka dhiganayo laba bidco ayaa meeshii soo kordhay mid saddexaad markuu mid cusub la yimaadana waa mid saddexaad bidco kastaana waxay yeelanaysaa acwaan iyo ansaar iyo mutacasibatun laha kuwa u kaalmeeya oo u gargaara oo u tacasubo ku dadaalo meelmarinteeda sidaasi ayay ummaddu u qaybsamaysaa wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam alummatu lislaamiya waxayd ummatun waaxida ummad qura ayay ahayd kitaabuhaa waaxid wa sunnatuhaa waaxida wa qiblatuhaa waaxida wa manhajuhaa waaxidun wa caqiidatuhaa waaxida wa cibaadatuhaa muttafiqa awalu man axdatha albidaca fi ddiin wanshaqa can jamaacati almuslimiin waxay ahayn alkhawaarij kooxdii u horreysay bidco la timi ee tafaruqii kala taggii u horreeyey iyo qaybsanka ummadda islaamka dhex dhigtay waxay ahayn alkhawaarij bisababi bidacihim alatii axdathuuha fi ddiin qur-aankuna waa ishaaray bidcadu inay sabab u noqonayso ummaddu inay qaybsanto walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ilaahay wuxu uhi waddooyinka ha raacina waddooyinku waa bidaca waa shubahaadka waa shahawaadka maxaa dhacaya waddooyinkaa kala duwan dadka muslimiinta ahi haddii ay kala maraan ay kala raacaan fatafaraqa bikum can sabiilih waddadii qura ahayd ee waajibka ahayd inaad martaan ee ummal islaamiya ay ku midaysnayd wakhtigii rasuulka ayaa waxay noqonaysaa inaad ka baydhaan mid midig uga baydha iyo mid bidix u baydha iyo mid dib u noqda sidaasi ayaa ummadda bidcadu ay qaybinaysaa walihaadaba wuxuu uhi mujaahid oo ardaygii ibnu cabbaas البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله عن waxaa ilaahay uu leeyahay subulka ama wadooyinka faraha badan ha raacina yay wadada xaqa idinka leexine waa bidcooyinka iyo shubahaadka waxaa ka mid a qawaacidda muqararka ku ah ku tafatiran fi shariicati alislaamiya ana sunnata maqruunat bilijtimaac sunnada iyo wadadii rasuulkoo la maraa waa mid ay la socoto mar walba ay ku laran tahay in mid la ahaado wa ana albidcata maqruunat bilfurqa bidcadana mar walba waxaa ku laran oo la socda kala tag iyo qaybsan iyo axzaab in la kala noqdo waaqica alumma alislaamiya bal adigu eeg maxaa umma alislaamiya maanta kala qaybiyey marka siyaasaadka baatilka laga yimaado shayga koowaad ee alumma alislaamiya kala qaybiyey waa albidacu والمحدثات في الدين بسبب البدع صار المسلمون فرقا وبسبب وبسببها أصبحوا مذاهب شتى وبسببها قير صار قير بارك الله فيكم حبيد الميري قير صار قير هسكب حيث كده أيدكم أكون مشغولين بارك الله فيكم حق البابكم وبنيه bidaca sababtooda hala fadhiisto baaraka allahu fiikum antum fi lmasjid tasmacuuna khuba masaajidna waad ku jirtaan khudbadna waad dhegeysanaysaan laa tanshakilu bilqirdi sagiir nacam mafsadada ama dhibaatada labaad ee bidcadu ay leedahay bidcadu waxa ay sababtaa cidda bidcada ka diin dhigata ee ku camal fasha ilaahayna ugu dhowaadaan doona ilaahay wuxuu ku ciqaabaa dullun fi dunya adduunyada inuu ku dulleeyo cadhada ilaahayna ay ku dhacdo waa khasaaratun fi laakhira waxay bidcadu sababtaa qofku aakhira inuu khasaaro waa caamilatu naasiba waa qof ka shaqaynaya waxaan loo dirin ajar iyo mushqaayad ka heli maayo qaala allahu tacaala ina aladiina اtakhaduu lcijla sayanaaluhum ghadabu min rabbihim wadilat fi lxayaati اdunya wakadalika najzi اlmuftariin ilaahay wuxuu leeyahy kuwii nebi muuse markuu ka tegey dibiga samaystay ee caabudaan waxaa kuwaa ku dhici doona cadho xagga ilaahay ka timi iyo dulli asiiba adduunyada inta ay ku nool yihiin wa kadalika najzi lmuftariin sidaasi ayaan u abaalmarinaynaa buuhi ilaahay sidaanu kuwa u abaalmarinay ee dulliga iyo cadhada ilaahay ku dhacday aan ugu abaalmarinay ayaan ugu abaalmarinaynaa kuwa been abuuradka sameeya walaa shaka walaa rayb ana kula mubtadicin muftarin cala allahi subxaana wa tacaala qof kastoo shay bidca diinta kusoo daraa ilaahay subxaana wa tacaala waa ku been abuurtay waxaanu ilaahay diin ka dhigin buu leeyahay waa diin waxaan ilaahay dadka u dhowaynahayn buu leeyahy ilaahay baa loogu dhowaanayaa oo ajar baa lagu helayaa albidacu kuluha iftiraa'un cala allah liqowli اllahi tacaala qad khasiruu aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm wa xaramuu maa razaqahum allah iftiraa'an calayh ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxa khasaaray kuwa carruurtoodii lahayo caqli darro awgeed iyo jahli awgii wa xaramuu maa razaqahum allah iftiraa'an calayh oo iska xaaraantimeeyey iyagoo diin moodaya wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay iyagoo ilaahay ku been abuuranaya idan qofka bidcada samaynaya inuu yahay mid ilaahay ku been abuurtay ayaa aayaddaasi ay caddaysay wa qaala calayhi salaatu wasalaam wa jucila adullu waasakaaru calaa man khaalafa amri dulliga iyo hoosaynta waxaa dusha laga saaray buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka amarkayga khilaafa amarka rasuulkuna waa alitibaac والاقtidاء بالنaبي عليه الصلاaة وسلام وتrk الابtidاع والإحdاaث في الdيn wuxuu rasuulku amar ku bixiyey in la raaco oo lagu daydo oo la iska ilaaliyo bidcooyinka iyo diinta in lagu soo daro waxaan ka mid ahayn waktigii rasuulka عalayه الصلاaةu وaسلاam waxaa raadadka xunxune bidcada ka mid a albidcaة raaficaة للsunan اlatي تqaabilha bidcadu waxay riixda oy barabixisaa oo meesha ay ka saartaa sunnayaasha ka sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo qof kastoo shay bidcaa ku camal falaya macnaheedu waxa weeyaan waxaa meeshaa ka maqan shay sunno ah waayo bidcada iyo sunnadu dib bay isku yi way iska soo horjeedaan maxal quri labadooda wada qaadi maayo meel quri labadooda ma wada qaadayso oo addidaani laa yajtamicaan laba iska soo horjeedaa ma kulmaan fii maxallin waaxidin wa zamanin waaxidin wakhti qura meel qura kuma wada kulmi karaan markaa qofku wakhtigaa bidcada uu samaynayo waxaa meesha ka baxday sunno ka mid a sunnooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala cabdullaahi ibnu cabbaas ma ataa cala annaasi caamun ilaa axdatuu fiihi bidca wa amaatuu fiihi sunna wuxuu ka warramayaa wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib inay bilaabantay dadku inay bidac ku cibaadaystaan wuxuu leeyahay sanad kastoo dadka soo mara waxaa dadku ay soo kordhinayaan bidcay soo kordhinayaan bal adigu waaqicaad ku nooshahay u fiirso waxaanay dilayaanoo meesha ay ka saarayaan sunna macnaa arrin ay ahayd rasuulka in lagaga daydo dabeetana arrintaa maxaa ka dhalanaya mar kastoo bidco lala yimaado sunnaa meesha ka baxaysa xataa taxya albidacu wa tamuuta asunanu waxaa ka dhalanaya inay bidcooyinku noolaadaan oy kordhaan oy bataan sunnooyinkii nebiguna ay dhintaan ay meesha ka baxaan ay yaraadaan ibnu bata ku wariyey fi libaana waayo baatilka waxaa la idhaha haddii lagu camal falo waxaa ka dhasha in laga tago ku camalfalka xaqa cagsiguna waa sidaas oo kale wa qaala xasaan ibnu catiya ma btadaca qowm bidca fi diinihim ilaa nazaca allahu min sunnatihim mihlaha uma laa yuciiduha calayhim ilaa ywmi alqiyaama rawaahu laalakaa'iyu wadaarabi waxa uu leeyahay dadka bidco la yimaada diintooda ku soo dara wuxuu ilaahay ku ciqaabaa shay diinta ka mid ahaa oo marka hore ay haysteen inuu meesha ka baxo bidcadaasi ay riixdo haddaanay toobad keeninna sunnada soo noqon mayso saasay u maqnaanaysaa ilaa ywmi alqiyaama bidcada mafaasideeda waxaa ka mid a annahaa marduuda wa gayru maqbuula qofka shay bidco ah ku cibaadaysanaya camal ama qowl oo waxaanay shareecadu cibaadaba ka dhigin ayuu cibaado ka dhiganaya ama shay cibaado ah ayaa wakhti aanay shareecadu u xadidin u xadidaya ama meel aanay shareecadu u astayn buu u astaynaya ama aanay ama tiro aanay shareecadu sheegin buu isagu u yeelaya ama qaab aanay shareecadu odhan cibaadadaha loo sameeyo ayuu isagu ula imanayaa laga aqbali maayo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka sameeya camal aan daliil ku lahayn sharciga islaamka oo camal uu doonayo qofkan inuu ilaahay ugu dhowaado laakiin daliilma le camalkani lam yatacabad bihi rasuulu llah walaa saxaabatuhu alkiraam kumuu cibaadaysan rasuulku saxaabaduna kumay cibaadaysan hadduu rasuulu ku cibaadaystayna qaabkan qofkani ugu cibaadaysanayo ugumuu cibaadaysan oo salaadda haddaad ka duudo qaabkii rasuulku u tukaday oo adigu kayfiyadiyo qaab kale aada u samaysato iyadoo cibaado ah bedelka bedelista noocaasi aad ku samaysay baa bidco ka dhigaysa bal waxaaba dhici karta bidcadu inay sababu noqoto acmaal sax si saxa qofku uula yimi inaan laga aqbalin arrintaa waxaa markhaati u ah qolada la yidhaahdo alkhawaarij rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa firqa daalla mubtadica calaamaadkooda u muuqashada badan waxaa ka mid ah muslimiintaay xaqdarro ku gaalaysiiyaan dhiiggoodana ay xalaashadaan saxaabada ayaanay arrintaasi ka bilaabeen rasuulku wuxuu ku sifeeyey cibaado badnaan taxqiruuna salaataku maca salaatihim salaadiina saxaabadii buu la hadlayaa salaadooda markaad garab dhigtaan waxba yahay bay salaadiinu idinla noqonaysaa wa siyaamaku maca siyaamihim soomkiinu waxba yahay buu idinla noqonayaa markaad soomka khawaarijta garab dhigtaan wa acmaalaku maca acmaalihim waa caam acmaashiina oo dhan acmaasha cibaadaadkiiyo khayrka ah ta khawaarijta markaad garab dhigtaan ee aada isku qiyaastaan waad yaraysanaysaanoo waad xaqiranaysaan camalkiina waa cibaado badnaan iyo khayrka inay aada ugu dadaali jireen ayaa rasuulku uu sheegay haddana rasuulku wuxuu yidhi intaa dabadeed yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya waxay diinta uga dhex baxayaan sida leebku uu uga dhex baxo ugaadha lagu gano macnaa biduun shay leebku uu ka dhex baxa mararka qaarkood xataa dhiigna lama socdo mararka qaarkood dhiigna lama socdo inuu hilba ka goosto isagoo waa xasita ugaadha uu ka dhex baxo hadalkeeda daayo macnaheedu waa maxay yacnaa camaluhum hayru maqbuul oo sida leebkaasi ugaadhii lagu ganay ka dhex baxay uga dhex baxay isagoo waxba aan sidan sidaasoo kale ayaad ijtihaadkii iyo dadaalkii iyo camalkii badnaaye ay sameeyeen faramadhnaan iyaguna ay uga joogaan alqadariya iyaguna waa firqa daalla qadarkay diideen sida muslim saxiixiisa uu ku wariye cabdillaahi ibnu cumar markii yaxya ibnu yacmur iyo xumeyd ibnu cabdiraxmaan qadariyadii basre ka soo baxday ay weydiiyeen waxa uu yidhi fa akhbirhum annii bari'un minhum wa annahum bura'aau minii waxaad u sheegtaa anigu inaan beri ka iyaguna beri ay iga yihin shaqo iskuma lihin mar hadday bidcada la yimaadeen waladii yaxlifu bihi cabdullaahi ibnu cumar low ana axadahum anfaqa mila uxudin low ana liaxadihim mila uxudin dahaba faanfaqahu maa qabila allahu minhu xataa yuumina bilqadar wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku dhaaranayaa nimankaa bidcada la soo dariyey qadardiidka ah haddii midkood uu lahaan lahaa buur dahaba oo ilaahay daraaddii uu bixiyo buurtaasi ilaahay kama aqbaleen xataa yuumina bilqadar ilaa bidcada uu ka tago oo qadarka uu rumeeyo waxaa mafaasidda bidcada ka mid ah saaxibulbidcati laa yaridu alxawd rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku ikraamay yowma alqiyaama xawd ama dar laga cabo aada buu u ballaadhay rasuulku wuxuu sheegay dhararkiisa iyo balliciisuba inay yihiin masaafo bil la socdo koobka lagaga cabbayaa inay la tiran yihiin xiddigaha samada laba saaqiyadoodoo waaweyn oo jannada ka yimaada ayaa ku shubaaya innaa acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ummadda rasuulka ayaa xawdkaa ku arooraysa maalintaa cadceeddu aadkaay u kulushahay ay dhowdahay ee aadka loo harraaday maalintaa rag baa laga celinayaa rag muslimiina baa laga celinayaa xawdka ama darka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtuna waa maxay waa inay la yimaadeen bidca oo diinta ay ku soo dareen waxaan ka mid ahayn ooy ku cibaadaysteen waxaanu ku cibaadaysan nebi maxamed oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaadeen waxaanu ugu dhowaan oo ay ku fillaan weyday intii ku fillaatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam walihaada baa rasuulku wuxuu yihi markuu xawdka ka warramay wa inahu sayuutaa birijaalin min ummati waxaa maalintaa la keeni doonaa rag ummadayda ka mid a ummadda rasuulku wuxuu uga jeedaa ummatulijaaba waa kuwii rasuulka rumeeyey waxaana taa u daliila rasuulku wuxuu sheegay marka xagga naarta loo kaxeeyo ee xaalkoodu inuu isbedelay looga warramo inuu odhan doono in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilahay haddaad cadaabto waa addoomahaagii haddaad u dhaaftana awood baad u leedahay inaad cadaabto iyo inaad u dhaaftoba marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday gaalo yihiin ama kuwii ridoobe diintaba ka baxay hadday yihiin qoladan xawdka laga celinaya muu yidhaahdeen ilaah haddaad cadaabtana waa addoomahaagii haddaad u dhaaftana awood baad u leedahay leanna rasuulku wuxuu og yahay oo ina baray inaan qof kaafira loo dhaafahan yowma alqiyaama ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa wuxuu rasuulku uhi waclamu annahu lan tadkhula aljannata ilaa nafsun muslima qof muslim mooyaana qof kale janno geli maayo marka mar hadduu rasuulku soo bandhigayba in dembigooda loo dhaafo taas macnaheedu waxa weeyaan waa inay ahaayeen kuwo muslimiina oo gaalo ridowdo diinta ka noqotay aanay ahayn wuxuu rasuulku yidhi wainahu sayu'taa birijaalin min ummatii fa yu'khadu bihim daata shimaal xaggaa bidixdaa loo leexinaya oo loo duwaya intaanay xawdka soo gaadhin bidixdana naartii baa xigta fa aqulu asxaabii waxaan odhanayaa waa asxaabtaydii kuwaasi fayuqaalu inaka laa tadri maa axdatuu bacdak markaasaa waxaa rasuulka loogu jawaabayaa adiga dabada waxay la soo dariyeen garan mayse macnaa intii aad ka soo maqnayd markaa dhimatay laga bilaabo inay diinta wax ku daraanay ziyaadiyaan bay bilaabeen taasaa sababu noqotay in xawdka darka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga celiyo saasaanay xadiidka a'immadu ku fasireen kalimaam alqurطubiyi raximah اllahu tacaala wagayrih waxay yidhaahdeen waxaa xadiidkan soo gelaya kulu man ibtadaca fi اddiin wa axdatha fi اlmilla qof kastoo bidca diinta ku soo dara ayaa xadiidkan soo gelaya ka muslim markii hore ahaa ee ridoobee diinta ka baxayna inuu soo galo xadiidkanoo darka rasuulka laga celiyo isagu waaba uga sii mudan yahay badee oo gaalada ayaa isagu uu la xukum yahay faxdaruu min albidaci ya cibaad allah faina adraaraha jasiima wa aahaaraha sayi'a aqulu qawlii hada waastaqfiru allaha lii walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله بدعة وحاكم إذا دباتوين كده أن صاحب البدعة محجوب عن التوبة قفك بدعة كعمل فليه albaabka towbadu waa ka xidhan yahay waa laga xijaabay daah baa laga saaray waxa uu leeyahy anas ibnu malik qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha xajaba towbata can kuli saaxibi bidca ilaahay waa ka xijaabay towbada mid kasta oo saaxibu bidca ah dabaraani baa xadiidka ku wariyey fi lawsat wa صaxaxahu اlimaamu اlalbaniyu fi صaxiix wma macnaa xajaba tawbata can kuli saaxibi bidca xadiidka macnihiisu waa maxay iyadoo inuu ogsoonnahay qofku inta uu nool yahay naftu cunahaanay kaga soo ururin isla markaa qoraxduna aanay kasoo ka soo bixin halkaa ay ka dhacdo in albaabka towbadu u furan yahay bay nusuustu tusis adiladu min alqur'aani wasunna xadiidkanna wuxuu leeyahy saaxibulbidcaha yanaa towbadu waa ka xidhanta maxjuubun canhu atawba towbada waa laga xijaabay xadiidka waxay culimmadu ku macneeyeen qofka diintii nebi maxamed iyadoo dhammaystiran uu ka dhintay wax ku soo dara ee ka diin dhigta waxaan maalintaa diinta aan ka mid ahayn ilaahay ee hawadiisa raacay sunnadii nebiga raaci waayey ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa inaanu towbadda waafajinba laa yuwafiquhu litawba wuxuu ilaahay ku ciqaabayaa hadduu bidco yar bilaabay inay bidcadaasi ay ku sii weynaato oo ay la sii fiddo oo mararka qaarkood sababba u noqon karto inuu diintaba ka baxo oo uu ridoobo ilahay baa ihi falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay xaqii ka leexdeen buu ilahay quluubtoodii leexiyey qofka bidcada samaynaya diin buu ka dhiganaya waa ku cibaadaysanaya ilahay buu ugu dhowaanaya walihaada waa baciid way fog tahay inuu ka toobad keeno wuxuu diin ka dhiganayaba walihaadabaa culimmadu ay odhan jireen albidcatu axabu ilaa ibliis min almacsiya macsiyada qofku inuu sameeyo dembi uu garanayo inuu dembi yahay iyo bidcada oo inuu diin ka dhigto waxaan diin ahayn labadaa ibliis wuxuu jecel yahay bidcada lianna almacsiyata yutaabu minha waayo macsiyada waa laga toobad keenaa kan sinaysanaya ee khamriga cabaya ee waxadaya dee waxaan diin uma arkay ilaahay uu ugu dhowaanayo inuu khaldan yahay waa isog yahay hadduu ilaahay khayr la damcay maalin maalmaha ka mid unbuu toobad keeni doonaa laakiin kan bidcada diinta ka dhigtee ku cibaadaysanaya dadka ugu yeedhaya ee faafinaya diin baabuu arka oo toobad keeni maayo walihaada taasuu ibliis jecelyahy bidcada abraarteeda waxaa ka mida waa ariiqu dalaala waftitaaxu baabi alghiwaaya qofka bidco la yimaadaa waddadii saxda ahayd buu ka lumay waxaanu isku furay albaabkii lumitaanka wa iyaakum wa muxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala arrimaha diinta lagu soo daray iska ilaaliya waayo wax kastoo diinta lagu soo daray waa bidco bidco kastaana waa lumitaan teeda yarna lama fududaysto oo bidcadu iyadoo yar bay bilaabantaa kadibna way kobacdaa oo way weynaataa markaasa waxay noqotaa shay ay ka diin dhiganayaan umamun min annaas ummado dhan oo ay difaacayaan oo ay u dhimanayaan oo qofkii marka hore ay la fududayd meel uu uga baxo inta qalbigiisa ay qabsato uu waayo walihaada bal u fiirso cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu soo dul istaagay qowm le subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar waa dikri waa cibaado haddana cibaadadoodaasi khalad bay ahayd maxay khalad u noqotay waxay u dikriyayeen si aanu rasuulku u dikrin intay koox koox isu qaybiyeen ayaa koox walba nin baa dul taagnaa oo laasabixuu mia boqol jeer subxaana allah dhah boqol jeer alxamdu lilah dhah boqol jeer allahu akbar dhah markaasuu u tirinayay abuu muusa alashcari markuu arkay cabdullaahi ibnu mascuud buu u yeedhay ibnu mascuud radia allahu canhu markuu soo dul istaagay wuxuu yidhi war maxaad samaynaysaa waxay yidhaahdeen wallaahi waa quruur waxaanu ku tirinayna un tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirta war xasanaadku idinka lumi maayaan buu yidhi ee miyaad xumaanihiina tirisaan si aad uga murugootaan oo aad uga toobad keentaan yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum haaulaai asxaabu rasuuli illahi fiikum mutawaafiruun whadihi hiyaabu rasuuli illaahi lam tablac wa aniyatu lam tuksar alla ummadda nebi maxamed ee halaagsankiinu dhowaa buuhi durba goormaad leexateen aad bidca la timaadeen saxaabadii rasuulkaa idinka dhex buuxa saxaabo ma ahayn kuwa bidcadaa samaynaya sa hadala ka muuqata nebi maxamed baa dharkii uu ka dhintay weli aanu baaliyoobin nebi maxamed baa weelkii wuxuu ku cuni jiray weli aanu jajabin oo raadkii sii qoyay markaasaa durba tar aad bilowdeen wladii nafsii biyadihi inakum lacalaa milati hiya ahdaa min milati muxamadi aw muftatixuu baaba dalaala ilaahay baan ku dhaartee buuhi ama waxaad la timaadeen waddo ka khayr badantii nebi maxamed ama waxaad tihiin albaabkii baadiyowga kuwo furtay oo bidco yar qofku markuu sameeyo albaabkii baadiyowgu isku furay dabeetana bidac waaweyn baa ka soo gelaya sidaa cabdullaahi ibnu mascuud uu ka filanaya baa nimankaasi ay noqdeen waxay ugu jawaabeen oo yidhaahdeen wallaahi khayruun baan u jeednay ilaah inaanu caabudno oanu tasbiixsanno oanu takbiirsanno oanu taxmiid sax weeye taasi laakiin sidaad u tasbiixsanaysa ad u takbiirsanaysa ad u taxmiidsanaysaa waa inay waafaqsanaato siduu rasuulku cibaadada u sameeyey haddaadu qaab gooniya aad u samaysato bidcadii rasuulku ka digay bay noqonaysaa wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mascuud ina ina rasuula allahi xadaanaa ana qowma yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiihim rasuulku wuxuu noo sheegay dad qur-aanka akhriyaya waanu kalxamaha u dhaafahayn macnaa waanay fahamsanayn qur-aankanay akhrinayaan oo fiqi baanay u lahayn macaanidiisaanay garanahayn waaym ullaahi maa adri lacala akarahum minkum ilaahay baan ku dhaartee waxaan u malaynayaa badankoodu inay idinka yihiin tafarasa fiihim cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu uma tawalla canhu waa iskaga tegey siduu sheegay bay noqotay oo camr ibnu salam oo xadiidka ka warinaya wuxuu yidhi ra'ayna caamata ulaaika alxilaq yutaacinuunana yowma naharwan maca alkhawaarij raggii xalqadaha fadhiyey subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar quruxa ku tirinaya nina uu dul taagnaayo u tirinayey ee cibaadadaa qaabka iyagu ula yimi rasuulku aanu ula iman maalintii nahrawaan waa dagaalkii cali bin abi aalib khawaarijta uu la galay waxaan arkay badankoodii xagga khawaarijta kasoo horjeeda bidcadii ay tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii iyo tahliisha ku sameeyeen waxay sabab u noqotay mid ka weyn inay kusii dhacaan waa bidcat lkhawaarij oo ay ka mid noqdaan yana min kilaabi ahli naar marka bidcada waxaa la idhaahdo lama yaryaraysto walihaada ba wuxuu yihi alimaam mujaahid yabda'uuna mufadilatan uma raafidatan uma majuusan macnaa waxay bilaabayaan dadka qaarkood inay cali bin abi aalib ay cuhmaan ka fadilaan waa bidaayat lbidca waa bilowgii bidcada waxa ugu xigaysa inay raafido noqdaan oo cuhmaan iyo cumar iyo abubakar iyo ay gaalaysiiyaan ama ay caayaan waa bidcatii hore ka sii weyn waxaa ku xigaysa inay majuus noqdaan diintaba ay ka baxaan dabcaabud inay u baxaan sidaasi ayaa bidcadu ay u tarmaysaa oo tayari mid weyn ay kuugu jiidaysa marka iska ilaali camal kastoo aad samaynaysana laba su-aalood isweydii limaada tacmal maxaad u samaynaysaa lilaahi am ligayri ma ilaahay daraaddii mise ujeedo kale hadday jawaabtu noqoto ilaahay daraaddii su-aal labaad isweydii kayfa tacmal sidaad camalkan u samaynaysaa hadday jawaabtu noqoto siduu nebi maxamed u sameeyey sii wad haddii kale waddadii bidcadaad cagta saartay albaabkeediina waad ka sii gelaysaa ee dib u noqo intuu nebi maxamed ku cibaadaystay baa inagu filan intii diin u ahayd baa inagu filan diin inay noo noqoto intiibaa wax badanoo ka mida ay dayacan yihiin farallo iyo sunnayaalba idan bidco meeluma haynaba allahuma inaa nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma salli calaa nabiyina muxamed wcala ali nabiyina muxamed kama sallayta cala ibrahima wcala ali ibrahim wbarik cala muxamedi wcala ali muxamed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد